bulshada ku nool deegaanka daarusalaam oo hoos taga degmada buuhoodle ee gobolka togdher ayaa codsaday in loo sameeyo ceelbiyood maadaama deegaanka uusan lahayn wax ceelbiyood ah deegaanka ayaa waxaa ku nool boqolaal qoys oo danyar ah kuwaas oo aan iibsan karin biyaha xilligan oo ay jiraan abaaro aad u daran qaar ka mid ah bulshada deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka codsaday maamulka waqooyi bari cid kasta oo gacan ka geysan karta in loo hirgeliyo ceelbiyood waxaan ka hadlayaa waxaanu taagannahay dhaankii daarasalaam dhaanka daarasalaam waa dhaan aad iyo aad u weyn oo markii la sameeyey aad loogu intifaacay oo tuulooyinka hareeraha naga xiga iyo reer daarasalaam oo dhaniba ay lagu liibaanay oo ummaddu ayan kala xigin oo la cabbi jiray waasooyinkii iyo ceelkii wuu lahaa dhaankii waa naga xumaaday biyaha khalkhaliyey markii dambe aad iyo aad buu qadhankaasi nooga xumaaday bahalkii la dhigay ee shabaga ahaana waa goormay oo isaguna waxa weeye haddeerta wax mutafac maaha wax biyo celinaya maaha wuu googo'ay aad hashii ceelkii kaydka ahaa ee biyaha soo qaadi jiray laftigiisu waa naga xumaaday ceelka aaggan oo dhan ceelka ugu weyn buu ahaa oo dadku uu aad ugu ladnaayo xooluu cabbi jireen oo dadku cabbi jiray oo meel walba looga soo aroori jiray sidaas aad arkaysaan buu noqday marka waxaannu u baahannahay horta marka hore dawladda waqooyi bari waxaannu u baahannahay maamulka iyaga waqooyi bari ee aanu dhisannay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka saraakiisha haddii ilaahay ku ray macallimiinta dhaankaas waxaannu guud ahaan waqooyi bari ka codsanaynaa in dhaankaa naloo hagaguufe
intaa ka bacdi halkan aanu taagan meeshan aanu joognaa waxa weeyaan daarasalaam halkan aanu taagannahayna waa dhaam daarasalaam birkida male riig male meeshii riigga dhaamkaasaa haayadii u gelisay iyadoo madhan oo haddii allayd mahayo waxaysan baa dabaylo ku kaceen caag bay ahayd caaggii waa dildilaaco oo idinkaa arka aad iyo aad bay u dayacan tahay
waxaa weeye markaa halkan wax wal nin waliba waxbuu ku magacaaban yahay oo uu leeyahay meesha horta waxaa laga xukumaa degmada caymeed ee buuhoodle aa laga xukumaa hoos tagtaa waa tuulooyinkeeda u tirsan ee ay tagto hase ahaatee waxaan u sheegnaa wasiirka wasaaradda biyaha wasiirka wasaaradda biyaha ee arrinta tan u xilsaaran ee ka mas-uulka ah inuu u aqoonsan yahay inuu meeshan uu dadku mas-uulka ka yahay ay joogaan lagalana xisaabtamayo xag ilaah iyo xag bilow aadniba cadaalad iyo wax wilaya wanaagna aanu ku naqaanay oo uusan aqoon waxyaalo kale ee lagu shaqaysto